asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xanta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imoob okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaadayuban acul baa loogu dawgalay
waa habeennimo talaadah taarikhdan waxay ku beegan tahay lixda bisha labiyo tobnaad disembar qodobada ugu waaweyn caawa barnaamijka wareegan waxaa qeybka ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay xaalada guud ee dalka dagaalka lagula jiro al-shabaab goobaha laga qabsaday iyo warar kale oo ku saabsan oo dhinacyo badan taabanaya khudbadda ujeedayee nuxurka waxa uu khudbadiisa ee daaran tahay ayaan idiin soo gubi doonaa qodobada kale waxaa qeyb ka noqon doona oo barnaamijkeena aan kuga hena saaxiibyaal madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe ayaa safarkiisa ugu horreeyay dhinaca dhulka ah ugu amabaxay magaalada muqdisho kuna tegay magaalada jowhar isagoona sii maray deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe warshiiq iyo deegaano kale oo al-shabaabka ay la wareegay waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona ciidamo uu watay taliyo ku-xigeenka ciidanka dhulka xooga dalka iyo ciidamada maamulka deegaanka namber konton ayaa isku dhinac markaasi isku dhinac ayaa markaasi isku dhex ama ku dhex dagaalamaya garoon diyaaradeed oo markaas ku yaala deegaankaasina markanto gobolka shabeellaha hoose wararkii ugu dambeeyey faahfaanada kasoo baxay aad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona hogaamiye xisaasaadka mucaaradka ee somalilan injineer faysal cali waraabe ayaa si adag uga hadlay xaaladda somalilan iyo xukuumadda muuse biihi cabdi eedeymo kulul ayuu hawada u marinayaa warar intaas ku saabsan ayaad maqli doontaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona saxbeela madaxweynaha koonfur galbeedna wuxuu shir deg deg ah oo iskugu yeeray saraakiisha laamaha amniga waxaana laga soo saaray go-aano adag go-aanadaasi wixii dhinacyadu ay isku raaceen ayaan soo gudi doonaa iyo wararka kale ee arrimaha jabuuti shirkii madasha aragtiwadaagka heritage oo lagu soo gabagabay dalkaasi madaxweynaha soomaaliya ee soo xiray hadal ujeedaas oo kale idiin soo gubi doonaa cabdiwahaab ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waadigniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
saaxiibayaal habeen wanaagsan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacadaad ah dalsan magaalada muqdisho ayaad dhegeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa qodobo kala duwan horaa barnaamijkaad kusoo maqashaan ayaa inoo socda waxaa isu ku bilaabeynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed la hadlay wuxuuna markaasi jeediyey khudbad dhinaca badan taabaneysa nuxurka khudbadiisa ayaan soo qaadan doonaa madaxweynaha uu markaas dadka shacabka kula hadlay madaxweynaha waxa uu markaas ka hadlayey xaaladda guud ee dalka asigoona ku nuxnuxsaday in dalka xilligan uu ku jiro dagaal ka dhanka ah al-shabaab oo meelo badan oo dalka ka mid ahna uu ka socdo islamarkaana shacabka oo markaasi iyo ciidamada dowladda federaalka oo iskaashanaya madaxweynaha waxa uu markaas khudbadiisa oo sidoo kale uga hadlay sidii la iskaga dulqaadi lahaa al-shabaab meelaha iminka ay haysaana laga saari lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud sidoo kale wuxa uu hoosta ka xariiqay in qabshada deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ay muhiimad gaara u leedahay siibab degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha ayaana diiradda ku saaray gudbadiisa guulaha laga gaaray howlgalladii ugu dambeeyey ka dhanka ah al-shabaab ee ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha wuxuu bogaadiyay ciidamada xoog dalka iyo kuwa deegaanka ee dagaalka adag kula jira al-shabaab wuxuu sheegay inay garab taagan tahay dowladda madaxweynuhu wuxuu hoostaga xariiqay in maanta ay xor tahay degmada aadan yabaal wuxuuna xaqiijiyay in ciidamada ay si nabadoon ay kula wareegeen degmadaas sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in al-shabaab ay burbureen ceelashii biyaha ee ku yaalay degmadaasi islamarkaana ay hore usii afduubteen shacabkii degnaa halkaas aadan yabaal waxayna ka siibteen buu yidhi labadii ceel ee halkaa ku taalay bambaanooyinkii biyaha shacabkiina intaa markaasi afduubeen ayayna ka xayseen ayuu markale yidhi madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha wuxuu uu fariin u diray shacabka soomaaliyeed wuxuuna ka dalbaday in shacabka kadib ay u diyaargaroobaan dib udhiska dalka madaxweynaha oo khudbadiisa arrimahaasi iyo arrimo kaleba uga hadlay waxaa ka mid ah hadaladiisii بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، دمان دادك الصوماليات مالك السوء الجوغان وحان ليهاي ولا ليال وإد سلامي ما أنت وحان سوء استاغي هل كان هرتينا أه إن أن دالك إي حالة ديسة أن إذن لسعودسيو ولا ليال الصوماليا قفنك مسا تاريخ دي دي دويت iyo waddadii aan soo marnay ee duruufaha kala duwan marba heer leh ahaa dalkani dagaalo sokeeye lagu kala miirmay lagu kala baxay uu soo maray dowlad kumeelgaar uu soo maray dowlad kumeelgaarnimadii ka baxday uu soo maray dagaalo kala duwan oo noocyo ah uu soo maray shabaabaa ugu dambeeyey ayaa dalka maanta jooga shan iyo toban sano ayay dalka joogaan dadka soomaaliyeed shan iyo tobankaa sana jacaylkood iyo rabitaan dadka soomaaliyeed ay rabaan kuma ayaan joogin cabsigelin tahdiid muxuu ah ceebeyn yacni dadka karaamo dilid ayay ku joogeen boob dhac ay dhacaan ayay ku joogeen maanta ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxay u istaagtay inay karaamadeeda iyo sharafteeda iyo cisigeeda soo ceshato inay diinteeda xafidato iyo caqiidadeeda suuban ay ilaashato ayay u istaagtay dadka soomaaliyeed dhiigooday bixiyaan maadaama dhiigu iyo noloshu wax qiimo badan ay yihiin shabaabna meeshaas inay dadka ka xanuunjiyaan oo ay dadka boqol boqol u dilaan abriya aan waxba galabsanin suuqa jooga xamaalanaya safraya jidka maraya waayo waxa ay dilayaan dhiiranaan kuma dhamma inay ka hor yimaadaan ciidamada qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed ee degaanada degan ee kacay inta soo dabamaryeeyaan ayay jidka miino geli masaakiin safraysa baabuurkooda ha ku qarxo raashinka dadka loo wada xagga ku gub maxaan ku raha ceelasha maxaan ku rahda dumi oo siib meel kasta oo laga eriyey oo laga eriyey ceelka biyaha ku yiilay ayay mambada ka sii siibteen saakay ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada aadan yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulley jiray waa ka guureen waa ka huleeleen kuma ayan dagaalamin xataa ceelashii biyaha ku yiri ayay mambadii ka siibteen dadkiina inta afduubteen ay kaxeeyeen ay yidhahdeen awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka hadduu idinku dhex jiro lidima weerari karo lidima duqay karo lidima waxayn karo ayagoo leh nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo sooman teedaan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn baabuurta shacabku jidka marayso safarka aheed oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka u adeeganayso raashinka siday raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen maantana aadan iyo baal ayay ka siibteen labadii ceeloo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaleoo laga sii eriyey kuwii horeoo laga soo eriyena sidaasay yeeleen oo aan mithaal usoo qaato gobolka hiiraan kuwanina siday yeeli doonaan meel kastoo ay ka cararaanna sidaasay yeelayaan qiimaha aan bixinaynay ka mid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa waa la gelinaya ceelasha dibaa loo kicinaya qabaailaa isdiraray ciidamada amniga waa kala celiyeen ceelalaha la gubay ceelashjibuushisiin gobol waa waxeen waa hawshaas hawsha dowladdu ay ku jirto waxaan rabaa halkan inaan ka bogaadiyo uga mahad celiyo dowladda hirshabeelle iyo dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowlad goboleedka galmudug oo madaxdooda iyo mas-uuliyiintooda runtii u istaagay forontiga taagan uun ka soo laaban miinaa qarxaysa iyo xagga hatigina aan ahayna horay taagan ee meelaha ugu horeya fronta ugu horreya maalin walba taagan daba taagan muxuu aha ciidanka sidoo kale waxaan ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowlad goboleedka jubbaland oo diyaar garow aan caadi ahayn sameeyeen dadkoodana abaabulay ciidamadoodana abaabulay kaashanayana muxuu ahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo meelaha qaarkood roobabaa ka da-ay dhulku waa dhul caro madow ah oo dhiiqa oon la mari karin waa caqabado oo ciidamada ay horumarkii ay samayn lahaayeen ay ka samayn waayeen way jiraan laakiin labadaas dowlad goboleedna meelana waa ka raacdeeyeen shabaabkii inta kalena waa u diyaargaraysay waa ku soo socdaan usbuucyada soo socda ilaa idinkiis ayadana warar aad iyo aad u fiican ayaa dadka soomaaliyeed idinka soo gaari doono labadaas dowlad goboleed labadan dowlad goboleedna waa gabagabo waxa ku haraahay waa wax yar galmudugna wax yar ha ka dhiman hirshabeellena tuulooyin ha ka dhiman degmo hirshabeelle ka tirsan ee saakay ciidanka xooga dalka soo aanu gaarin ruunargood ha ka jirto ayadana waa saacado ilaahay idankiis waa la gaarayaa dowlad goboleedka galmudug degmooyinaa weli maqan waa lagu sii socdaa ayagana waxaan rabaa marka dadka soomaaliyed inugu sheego nimankaasi waa naga gudbeen waa tageen inaan taxadar badan muujinaan rabo laba waxyaabood oon maanta dadka soomaaliyeed ka codsanay waxay tahay midna in ay adkaystaan muddada gaaban xanuunka gaaban qaraxay xagga dhigeen xaggay muxuu ahay jidkay miino ugaleen baabuur qaraxay meel hebel joojiyeen waxa waaye ruuxbaxoodii waaye inay dul qaataan u adkaystaan nimankan waa dhammaadeen waa magaciisi midda labaad dadka soomaaliyeed waxaan rabaa taxadar inaan sheego dadka soomaaliyeed shabaabku waa soomaali shabaab kalkaalku waa soomaali waana dad la garanayo sifooyin gaarana leh laakiin waxaan dareemayaa ama suurtagal ah meela qaarkood ka jiri karo dadku dadka qaarkii ogaan la-aan inay shabaab ugu shaqeeyaan ogaan la-aan ayagoo shabaabka necab ama dadkooda uu dilay ama ayaga uu muxuu ah khatar ku yahay oo cararaya haddana inay ogaan la-aan waxyaaba shabaabka taageeraya ay ugu shaqeeyaan dad sharaf loo karaamo leh sawiradooda iyo hadaladooda inta soo qaataan inay websayadooda soo geliyaan ayagoo ku faanayo dadka soomaaliyeed oo walaalayaal ogaan la-aan yaana shabaab uga adeegin haddaan nahay siyaasiyiin haddaan nahay ganacsato haddaan nahay shacbi caadi ah waan ogahay dad soomaaliyeed oo tiro badanoo shabaab jecel ama raalli ka ami jiro laakiin anagoon ogeyn oo wax kale ka hadlayno wax kale ka jawaabayno qof walaaloo kaleoo soomaali oon ku xanaaqsannahay u jawaabayno ka waxaynayn yaanan shabaab u adeegin kelmad kasta oo dadka soomaaliyeed qaybinaysa kelmad kasta oo qaybo dadka ka mida qaybinaysa kelmad kasta oo dowladnimada carqalad iyo ceeb ku ah kelmad kasta oo cajas gelinaysa dadka iyo hamigooda iyo muxuu aha waxay ku dhawaaqayaan ogaan la-aanaad shabaab ugu shaqeeyo haysaa ogaa walaalkeego walaasheego yaan loo shaqayna shabaab ogaal la-aan yaan loogu shaqayn kii ogaal ugu shaqayn waaba garanaynaa waa kii shabaab kalkaalka ahay oon sifaaooyinkiisa in badan aan kasoo sheekayno waa waa qaadicu dariiq waa kan dadka isku dira waa kan qabaabilka abaabulo isdila yiraa waay laakiin soomaaliga muwaadinka ee sharafta leh ee ganacsadaha ah ee bulshada rayidka ah ee siyaasiga ah ee mas-uulka meelaha qaarkood ka ah waay kan la hadlayo on leeyahay hala taxadaro ogaal la-aan yahan shabaab loogu shaqayna waxaan guud ahaan ammaanayaa hay-adaha dowladda dhammaan hadday yihiin sharci dejin hadday yihiin fulin hadday yihiin maxaanku rahdaa garsoor intaba maanta u taagan muxuu ahay dagaalka shabaab waa ku ammaanayaa dhiiranaanta iyo codka ay bannaanka ula taagan yihiin laakiin walaalayaal soomaaliya xaalad caadi ah kuma jirto xaalad ay isxoraynayso oo gobonimadii sovereigntigeedii ay soo ceshanaysay ku jirtaa xaaladaasi waxbay naga mudan tahay waxaan leeyahay dagaalka shabaab kula jirno dadka soomaaliyeed walaalaha soomaaliyeed meelkasjo waxay u baaqayaan inay taageeraan banaanka usoo istaagaan taageer taage hiilo qarsoon hiilo ma aha horeyaa loo yiri soomaalida kumamaaday banaanka la soo istaag maalintaa dhimanayda dhimanay ka hor dhiman maysid haddii aan la yidhaah waxaan kaloo rabaa dadka soomaaliyeed marka maanta inaan halkan uu sheego walaalayaal shabaab waa taariikh waa history waa tegey taariikh waaye waa tegey haddii dadka qaarkiis lagu cabsi geliyo way soo noqonayaan berri diraan ku soo miiga meelaha deegaanada qaarkood la sheegay akhyaar waa soo noqonayaan nimankii yaan yaan saan la yeelin yaan kaas la yeelin berri imaanayaan soo noqon maayaan ma soo noqonayaan waa tageen ilaahay idankiisa cajasgelin waayo markaa ma soo noqonayaan waa soo noqonayaan iyo cabsigelin iyo cajasgelin waayo dadka dhahay degaan hebel dagaalka uma diyaar garoobin iyo waa cajasgelin waayo dadka soomaaliyeed si qalbi ah oo niyad ah ayay dagaalka ugu istaageen dadkayna qalbigooda iyo niyaddooda aan toosino aan sii qurxino shabaab waysan maanta marka dadka soomaaliyeed mas-uuliyiinta hadday tahay xukuumad hadday tahay baarlamaan hadday tahay maxaanku rahdaay qaybaha kala duwan dowladda hadday tahay bulshada rayidkaa qaybaheeda kala duwan ayadana dhammaan waxaan leeyahay maanta aan laba waxyaabood ka fikirno oo isku meel kusoo dhammaanaya mudda koowaad aan ka fikirno shabaab waa dhammaaday waa tagay waa taariikh dalkaan saan yeelaynaa shabaabka bacdi maxaan samaynaynaa shabaab dabadii maxaan samaynaynaa dib u heshiisiin maamul dhisid sharci dejin hagaajin horumarin maxaan ku rahdaa stabilizationka ama deganaanshihii deegaanada shabaab ka tegay maalin dhaweedna waa ka hadlay deegaanada shabaab uu ka tegay deegaana tegay iskuul ma leh bar caafimaad ma leh ceel biyaa ma leh dugsi qur-aanka xataa ma leh si qaloocan caqiida qaloocana dadka baraysa inta la yidhaha dugsida dhinac xataa dadka laga xiray iska daa wax kale intaasoo dhammaa inaan soo kabna ma sugayin meel kasta oo qoysa soomaaliya ay ku nool yihiin iskuul inuu helaan caruurtooda wax bartaan dugsi qur-aankooda inuu shaqeeyo oo macalinkooda iyo nidaamkooda la hagaajiyo bar caafimaad ugu yaraan oo caruurta laga tallaalo yaryarka ah oo maxaanku yidhahdaa gabdhuhu ay meel ay ku umulaan ay helaan oo aan baabuur jid rafa lagu soo qaadin gabar foolanaysa dowladda mas-uuliyadda saaran oo shabaab dabadeed inaan ka fikirna ay tahay taas waa dadka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa ha diyaargaroobaano sida shabaab ugu kacnay oon ugu diyaargarownay shabaab kadib sidaan u dhisan lahayn dalkan aan u diyaargarowno shabaab waa tegey waxaana sugi waxay tahay dalkeen dadkeennii iyo degaanadeennii oo shan iyo tobanka sano oo duleynayay oo wax walba u diiday oo wax walba ka soomiyey inay waxay waayeen xaquuqda muwaadinnimay lahaayeen inay helaan waayo midda dambe taas aan ku mashquulno aan ka fikirno diyaargarowga la sheegaya taas aan u galno hadda dad walba soomaaliyeed intay isku tagaan degaankoodii tuuladoodii sidii ay ceel ugu qodi lahaayeen ama muxuu ahay iskuul ugu samayn lahaayeen ama bar caafimaad ugu ka shaqeeyaan dowladduna karaankeeda wixii ah waa la imaanaysaa waana la taagan tahay ka gaabin mayno muxuu ahay ilaahay idankiisa laakiin waxaan dadka soomaaliyed ay fikirkooda geliyaan uun baahanna waa midaas qodobka labaad waxa waaye dalkeena deyn fara badan ayaa lagu lahaa muddo toban sano aan aad ula soo tacaalaynay deynkaasi inaan gudno sidii aan kumeelgaarnimada uga baxnayba deynka sidii aan isaga nalooga cafin lahaa gudid maahane nalooga cafin lahaa ayaan ayaan geed dheer iyo geed gaaban u taallay taaramkii hore aniga madaxweynaha ay ka soo bilaabo taaramkii iga dambeeyo madaxweyne farmaajo jooga ku xiji hadda kan anigaan soo noqday intaan joogo hadda kusii xiji intaasoo dhan dagaallo isdaba joog ah ayaa waxaa laga samaynayay sidii deynta dalka iyo ummaddan looga cafilahay deynka ma aha keliya caqabado albaabo badanaa naga xiran oo aan maxaanku irahdaay horumarinta iyo dibudhiska dalkan aan u kaashanayn deynka marka in aan lagana laga cafiyahay waxay ahayd arrin aad iyo aad u bood deyn cafintiina way soo dhammaatay bilaa noo haray waxaan rajaynaynaa dadaalka aan wadno iyo inta yartaa noo dhiman oo qawaaniinta qaarkeed oo baarlamaanka taallo in in la gudbiyo baarlamaanka uu gudbiyo la rabo ay ka mid yihiin waan rajaynayna baarlamaankeenana maalmaha iyo isbuucyada soo socda inuu ku mashquulo anuu gudbin doono yaa nooga dhiman kadib marka sida aan hadda u lahaa shabaab mugaan dagaanka- dagaanada iyo dalka ka bixino dabadeed maxaan samaynaa oo aan uga hadlaya waxaan samaynaa deyn cafinta dabadeed maxaan samaynaana waa su-aal kaloo taagan shan bilyan oo doolar ayay ahayd deynka aan cafiskiisa raadinayn oo inta badan hadda nalaga cafiyey inta dhimanna bilahaas aan sheegaya gudahood nalaga wada cafin doono soomaaliya wixii hadda ka horreeya awood uma lahayn inay inta lacag soo deynsato warshad ku dhisato warshadeedaas ee hadhow badeecada muga iibsato deynka iska guddo awood uma lahayn soomaaliya fursad iyo awood uma lahayn lac- deyn inta soo qaadato dekad inta ku dhisato dekadaas lacagteeda qaarna ay isticmaasho qaarna ay isaga bixiso muxuu ahayd deynkii fursadaasaa maanta noo furmayso waxaan rabaa marka dadka soomaaliyeed walaalaha meel kastoo ay joogaan iyo hay-adahooda xukuumaddu ay ugu horeyso already shaqadaana haysa hadda oon aad iyo aad ugu ammaanayo shaqada deen cadfinta meesha ay iyo doorka ay xukuumaddu ka qaadanayso iyo doorka baarlamaanka nafsadiisa uu ka qaatay inta dhamana aan rajaynayno inuu si buuxda oo deganaanshiina uu uga qaadan doono walaalayaal waa waajib wadani qof kastoo muwaadina mas-uuliyadda saaran tahay midka shaqadaasi iskalena si gaaray u saaran tahay waxaan rajaynayaa baarlamaanka federaalk soomaaliya shuruucdaasi inay dhaqsi ka soo dhammaadaan si wakhtigu noogu soo degdego wakhti badan ma haysano marka waxaa ah laga fikir aanu lehay maxay tahay shan bilyanaan aan la tacaalayna toban sano ka badan in nalaga cafiyo deynaan qaadan doonaa ilan dalka inaan dhisnaan u baahana awooddeena dhaqaalo degdeg uguma dhisan karno adduunyada dhammaa ku macaamisha deynta hay-adaha laga kala qaato oo muxuuaha waxinta lagu qabsada la iska gudo shan bilyanaan ka qaylina boqolaal bilyan oo doolaraan helaynaa oo deyn ah intaan soo qaadana maan iska cunaynaa mishaaraad maan u kala qaadanaynaa daaro dhaadheer maan ku dhisanaynaa maxaan ku samaynaynaa waxaan ku samaynaynaa dalkaan ku dhisaynaa waxaan gelinaynaa meel dakli ka imaanayo oo aan deynka iska gudi karno waxaan gelinaynaa meel dadkeena adeegyo ay u baahnaayeen oo ka maqan ay ka helayaan dowlad goboleedyada dalka oo dhan inay isbitaallo waaweyn oo referal hospitals ay helaan jaamacado dowladeed oo aad iyo aad u camiran oo dadku lacag la-aan ku dhigtaan inay helaan waxbarasho waafi ah oo macalinkeeda iyo shaqaalaheedu ay qanacsan yihiin inay helaan waxaasoo dhan waxaa u asala dhaqaale deynka aan qaadanayno kow muhiimadda waxaan ku siinaynaa dib u soo kabashada dhaqaalaha dhaqaalaha inaan dib ugu soo celino si aan tacliintii iyo caafimaadkii iyo adeegyadii xashuur dowladeed oo ku filan aan u helno dadka soomaaliyeedna nolol fiican ay u helaan hay-adaha dowladda iyo hay-adaha bulshada rayidka ah iyo deegaanada dhammaan waxaan rabaa inay haystaan wixii oo loo maalgeli lahaa ganacsatada si gaar a weliba mashaariic waaweyn oo la maalgeliya inay la yimaadaan dowlad goboleedyada iyo deegaanada sidoo kale marka waa arin ayadana inaan ka sii fikirno oon u diyaargaroon u baahan way soo socotaa waana soo dhowdahay weliba waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo gunaado soomaaliya ilaahay idankiisa waa gaari karnaa soomaaliya barwaaqo ah ilaahay wuuna siiyey wixii aan ku barwaaqoobi lahayn oo dhan ilaahay wuuna siiyey hadday tahay bar hadday tahay beer hadday tahay bad hadday tahay barwaaqo iyo macaalin dhulka hoostiisa ku jirta caqligii deganaanshihii heshiiskii iskaashigii aan ku gaari lahayn oo nalaga rabaa walaalayaa soddon iyo laba sano muddo dheer waa soddon iyo laba sanaan kusoo jirnay buuq iyo qaylo iyo looma dhamma iyo waa diidnay iyo waa yeelnay nooma noqoto dadka soomaaliyeedoo walaalayaal nooma noqoto nooma dhamma iyo waa diidnay iyo nooma noqoto horey aan u soconno maanta waxaad weyse beriyaad helaysaa adduunyadaadu beri ha lahaato maanta way ku ekaana maanta waxwaaye bis waa dhammaata ma aha maanta haddaad wayse beri aad helaysaa maanta haddaad haysato mas-uuliyad dowladeed iyo magac dowladeed beri ma haysanaysid maanta haddaadan haysanina macnaheedu maaha beri inaadan helay fogaan arag aan yeelanno beriyaa soo socoto ilaahay idankiis waana beri qurxoon aad iyo aad u qurxoon dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaa laba arrimood kale walaalayaal wax kasta oon shaqa o oon dalka ka hayno sidii aan u suubi jirnay intaan fiirino qiimayno si ka duwan aan suubino haddii sidii aan u suubi jirna u samayno wixii aan heli jirnaan helayna wixii aan heli jirnana ma anfacayso soddon iyo laba sana ka bacdi waa wax aan meesha u joogno wardadoo dulqaad dulqaad war maanta waxaad rabtaa daad weyda adduunyada inay dhammaatay maaha beriyaad helay beri fiicana soo socoto ilaahay idankiisa aan isbedel keenno isbedelku waa xanuun badan yahay waa qiimi badan yahay laakiin waa inaan qurnaa haddii kale meeshaanan joogaynaa waa qabaan leenahay kulligeed qof qof qabaan u leenahay laakiin qaran ahaan aan qab u yeelanno qaran ahaan aan qab u yeelanno adduunyada aan la tartanno tartanka dhexdeedna oo degmo degmo la tartama qabiil qabiil la tartama intaan joojino dunida aan la tartano waa nalaga tagay nalagamana tegi karo sababna looga tagaa ma jirto taasi waa midaas waxaa kaloo dadka soomaalida usheega fogaan arag inaan yeelano soomaaliya kun sagaal boqol iyo lixdankii ayay xorriyad qaadatay dowlad noqotay lixdan iyo laba sana ka soo wareegtay waxaan u baahanaha markaan dowladnimada sidaan ugu fikiri jirna si ka duwan inaan ugu fikirno walaalayaal laba kun iyo lixdan haddii la gaaro ilaahay idankiis waa la gaarayaa soomaaliya boqol sano ayay xor tahay dowlad tahay maanta dadkeenna jooga mas-uuliyaddana saaran oo aanan ka gagabakar waxay tahay inaan ka fikirno oon maskaxdeena ku dejinno soomaaliya see ah noocee ah ayaan rabnaa laba kun iyo lixdan in la gaaro in la arko soomaaliya noocee ah ayaan rabnaa soddon iyo sideed sano ka bacdi in la arko waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay ku fikiraan soomaaliyadaas naqshadeeda inta la sameeyo maanta dhismaheeda in la bilaabo
qabiil dhexe barnaamijka hawreyga wararka afar iyo labaatanka saacadaadi hadalsan ee magaalada muqdisho ayaan isa soo gaarnay markana haddii aan eegno madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guud aabe xuseen ayaa maanta kormeeray markii ugu horeysay wuxuuna hirshabelle ayaa maanta safarkiisa ugu horeeyey ee dhinaca dhulka ah ugu ambaxay magaalada muqdisho kuna tegay magaalada jowhar asigoona markaas kormeeray goobihii dhowaan lagala wareegay al-shabaab oo markaasi kormeerkiisu uu ku maray madaxweyne alguudlaabe oo safarkan oo ku welinayay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meer makaran ayaa socdaalkiisa kusoo maray degmooyinka warshiiq araagacele iyo deegaanada kale warciise iyo qordheer oo dhowaan laga sahay al-shabaab ugu dambeyntii madaxweynaha wafdigiisa ayaana soo gaaray magaalada magaari magaalada jowhar halkaasina waxaa kusoo dhaweeyay xubnaha labada gole ee maamulkaasi hirshabelle hadal ayuu jeediyey madaxweyne alguudlaabe isagoona ka warbixiyey socdaalkiisa iyo deegaanadii lagala wareegay al-shabaab ee ciidamada ay gacanta ay ku hayaan
guusha u soo hoyata ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaana reer hirshabeelle waxaan leeyahay hambalyo runtii waa bogaadinayaa guulaha isdabajoogga ee ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo ciidamada deegaanka iyo bulshada hirshabeelle guud ahaan hadday tahay culamaa udiinka hadday tahay dhaqanka hadday tahay haweenka hadday tahay dhallinyarada iidoon loo kala herin lagula dagaalamay khawaarijtii dalkan horumarkayo nolosha u diiday waxaan leeyahay hambalyo runtii waadna mahadsantihiin cid kasta ee gacan ka geysatay nimankan culayskooda sida ummadda looga dulqaadi lahay waxaan leeyahay waa mahadsanta ilaahayna ha ka abaalmaryaan leeyahay ee runtii ummadda soomaaliyeed maanta waxay u tahay farxad waxaa la gaaray guul muuqato reer hirshabeellena waxay u tahay farxad gaara in maanta muqdisho ciidankii ka soo baxay ee howlgalka ka soo bilaaba degmada balcad iyo ciidankii ka soo bilaaba howlgalka feerfeer degmada feerfeer ay iskala howlgelayaan degmada aadan yabaal waa wax ilaahay lagu xamdiyo runtii waxaana leehay alxamdulilaah cid kastaee gacan ka geysatana waa mahadsan tahay waxay ku tusaysaa khawaarijta inay jabtay in maanta adiga baawar ka soo qaadato meesha la yidhaha muqdisho aad feerfeer ku tigi karto ambaad gaalkacyo ku tigi karto waxay ku tusaysaa horumar dhabahoo la gaaray guul waayo ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna heer hirshabeelle guul ayay u tahay in ciidamadii gobolka hiiraan ka yimiday iyo ciidamadii gobolka shabeellada dhexe ka yimiday degmadii ugu xaggaysee feerfeer iyo degmadii muqdisho xuduudda lalaheeda balcad ciidankii ka soo baxay inay maanta iskala howlgelayaan degmada aadan yabaal oo degmada aadan yabaal gacanta lagu dhigay cadowgan aad og tihiin inay muddo shan iyo toban sano ka badan ay u aheeday xarunta ugu weyn bayskooda u weynay aheeday maantana gacantoodaa laga bixiye waxaan leeyahay alxamdulilaah hambalyo ayaan leeyahay waa u hambalayna ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan heer hirshabeelle ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo dadka deegaanka ee u qalab qaatay inay cadowgan iska dulqaadaan waxaan leeyahay maanta guul muuqataad gaarteene ilaahayaa mahaddaas iska lehe ha la sii wado insha allah haddii ilahay raalli ka noqdo bariga hirshabeelle webiga wixii ka barya waa gebagebo waa la gebagebayna insha allah haddii ilahay raalli ka noqdo feyska labaadna insha allah webi ka dugaan aadi doonnaa runtii abaabulka ka socdo dhanka webiga ka dug abaabulka la wadana dadka wada waxaan leehay waa mahadsan tihiin guud ahaan xoogga hirshabeelle oo dhan webi ka dugaa la isugu keeni doonaa dadkii horay u xoreeyey deegaanada farlibaax iyo ceelcadda iyo deegaankaasna waa mahadsantihiinaan leeyahay insha allah haddii ilahay raalli ka noqdo waxaana ku wajahannahay deegaanada insha allah haddii ilahay raalli ka noqdo ceelcali iyo buuq aqab leh ilaa gamboole insha allah haddii ilahay raalli ka noqdo guud ahaan deegaanada hirshabeelle waa laysu wada furi doonaa awoodda bari ka xoraysana dugaan u jeedi doonnaa insha allah haddii ilahay raalli ka noqdo hirshabeelloo xurahaa noo ballama insha allah haddii ilaahay yidhaahdo hadday hirshabeelle xorowdana diyaar waxaan u nahay meel kastee cadowga ku dambeeya oo dalka soomaaliya ka mid ah inaan awooddaan hayno iyo wax allaalo wax aan maaragtaya ka geysan karno gacana in ka geysanaan diyaaruna haddii ilahay raalli ka noqdo runtii waa u mahad celinayaa madaxda qaranka oo madaxweynaha dalka ugu horreeyo siday uga go'an tahay in cadowgan ummadda dhibaateeya laga dulqaado oo habeen iyo maalin u taagan yahay sidii dalka looga xuray lahay cadowga runtii madaxweynaha dalka waa ugu mahad celinayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalya hambalyo hambalyo ayaan leeyahay waana dhammaystiraynaa cadowga yaan loo kala helin qof weliba meeshay joogtana qorageeda ha qaadato waa jabeena nimanku yay la fakan qoryahay wataan iyo gaadiidkaay wataan ha laga reebto shalay howlgalka ka socday ee meesha la yidhaahdo guulane gaadiidaa looga reebtay saakaa gaadiid kale califool dheere looga reebtay guud ahaan meel kastaee lagu galo waxaa looga qaatou hayaa waxay qor ahaayeen amba gaadiid wateena ha la daba kaco geed walbay galaanna ballantaynu inaan uga dabagalna waayay hirshabeelloo xura soomaaliya xura waa ballantayna insha allah haddii la raalli ka noqdo aad iyo aad ood u mahadsantihiin
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsamugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar ee bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somteel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali yaa ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed iftakareen ayaa shir degdega isugu yeeray laamaha ammaanka ee maamulkaasi koonfur galbeed xaaladaha ammaanka ayaa laga wada shiray oo markaasi amniga dagaalka ka dhanka al-shabaab haddaba shirka markuu soo ilaaday ayay markaasi saraakiisha warbaahinta laadeen ayna ka warbixiyeen wararkii ugu dambeeyay shirka qodobadii kasoo baxay
waxaa shir amni ka dhacay magaalada baydhabo oo shir gudoominaya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed waxaana ka soo qayb galay hay-adaha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan xoogga dalka booliiska nabad sugudda daraawiishta een, maamulkii gobolka maamulka degmada waxaana shirkaas lagu go'aamiyey in maxayne howlgal degdeg ah saacadaha ama daqiiqadaha nagu soo socda ay bilaabo doonaan daafaha magaalada baydhabo ama gobolkan bay koonfur galbeed oo dhanaa lagu sii soconayaa laakiin had deertaan waxay ka bilaabanayaa meel caasimadda kumeelgaarka ah ee baydhabo gobolkan bay ayay howlgal ku bilaabanayaan mar dhowna waa maqli doontaan waxaan leenahay cadowga oo leeyahay oo dadkan maxay ahayday moraalka ka dilayaan oo leeyihiin waa imaanaynaa meel habeenaan qabsannay been baad sheegteen maalmaha saacadaha soo socdana waa dareemi doontaan dhammacda kulul een, idinku soo socoto waa dareemi doontaan Een, shirkan kama dambeys waaye go'aamo la kala qaatay awaamira la kala qaatay fulinteeda hadda ku dhaqaaqaynaa haddii allaha yidhaahdana waxaan ka codsanaynaa dadweynaha reer koonfur galbeed khaasatan gobolkan baay haddeer aan joogno howlgalka ka bilaabo doona waxaan ka codsanaynaa in ciidamadooda gacan siiyaan ay u tilmaamaan adowga ay baacso doonaan haddii allaha yidhaahda waxaad dareemi toon- doontaan nabadgelyo caafimaad iyo reenreen iyo barwaaqo beeraheeda fulantaan waa dareemta mar dhow waa gaari doontaan haddii ilaaha yidhaahdo een, waa go'aankii ugu dambeeyey haddana si mar dhow bilaabo doonaa howlgalka saacadahan aan adan hadla howlgalka bilaabo doonaa insha allah waan salaamayaa
dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga ucid ee somalilan ayaa xukuumadda muuse biix cabdi wuxuu ku eedeeyey dib u dhaca doorashooyinka waqhtiga loogu talagalay saddex tobankii nofembar bishii horena ay ahayd hase yeeshee aan wax doorasho dhicin tabadelkeena xubnaha mucaaradka ee arrinta si weyn ugu hirmay shir jaraad uu qabta ayuuna ku eedeeyey muuse biix cabdi qodobada iyo waxuu markaasi uu ku sugayay dibdhaca doorashada العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قلت إلهي ما الله سبحانه وتعالى إلهي كريم ما الله إلهي كان عينك بدين سيء وتقوي أنت مانتا نبي تقريتها أمنك مانتا نور بدن إسلام أنا كتشري إلهي ما متعيس إسلام وشيغان nimanka iga horeeya fulintii xogayaashu de waxa weeye kubaddu waa dadka wax walaalaya ciyaaro Ee, waad aragteenoo waxaa la ciyaara xitaa koob waxa la dhigaa saaxiibnimo la dhigaa ee la dhigaa nabadda aad ku ciyaaraysaan ee maanta dalkeena ee culummadu ay ku shirayso culummada soomaali dhan halkan isugu yihin waa nabadda ilaahay nagu matahisay aana inaynu ilaashano nabaddaa waxaa ka soo shaqeeyay ilaa khayr seenimay guurti lahaa saddex iyo sagaashankii markii ay heshiin waayeen snamto ay kooxa u kala baxeen ay dagaal labiyo sagaashankii ay ku bilaabeen berbera ilaahay subxaana wa tacaala maalinta waxaa loo arkay in cigaal oo ahayn snm ahayn in xalkiin uu noqdo waati madaxweyne xigaal Ah, laga dhigay madaxweyne Mada- xigaal markuu laga dhigana dagaal soo- dagaal sokeeye ayaa lagu qaaday dagaalkaas sokeeye rag badan oo raggii ku jiray maantana xilalka meelaha u saran bay hayaan cigaal markii dambe kuwii la dagaalamayey ayaa haddana nabaddii qaatay oo yidhi yala is- u hoor sharaxo idhaysa ha lagu celiyo maalintaa laga bilaabo ilaa maanta ilaa intii ka horeysay laba kun iyo tobankii somaliland waa dhadhabine waxaan ku wadnay sharciga iyo dadkolomida iyo tanaasul iyo ayaan ku wadnay riyaale maalintuu cigaalood wuxuu inoo sameeyey waxaan maanta ku faanoo garan oo waxba aan lagu darin distoor buu inoo sameeyey distoorkaa wax badan oo laga saaray maantan u baahnay ay kamid tahay maxkamadda distoorku riyaala loo dhiibay riyaalna intii cigaalkaga tegey ayuu inoo ilaaliyey maalintuu ku dhiibaya siray wuxuu yidhi dal midaysan iyo dad midaysan in kaga tegi laba bilaabo maalintaa waxay bilaabmay in institutionski ay soo dabceen qabyaaladu ay badatay corruptionku badnay ati dhulkii oo dhan la xaraashay asadkii asadkii aan lahaynay somalilan waa ti la xaraashay shacabkii la xaraashay meel kasta wixii aan lahayn propertygeen in la hagaajiyo ee qaranku lahaa waa ti la xaraashay toddobiyo tobankii baa timid waxaa lagu footeeyey talaya garxajsaay talaya jeegaanay waa aragtaan maanta dalkaa ku marayo saddenkaas sannadood mar baan wada dalkan wada qabsannay tigriiga oo qabsaday etoobiya iyo eriteria oo qabsatay eriteria dalkiina ka go-on maanta labada dalbe oo laba daloo jira de waxaa ay tigriigu gaarsiiyeen etoobiya inay subar baawarka noqoto africa eritrea wataa maanta inagu ilaa soddonkaa sannadood wax allaale waxaan maanta nidhaa dalkiina waa u afargaraynay maalintii aynu maxamed saafa la dagaalamnay ayuu cisbitaalkii aan soo guriga laga cabanaya ka fiicnaa station police ma dhisno meela ku ciyaartan garoomo male meel bannaan dalkeena ma jirto sharci socdaa oo lagu socda kala socdaa qof kastoo halku joogay ayuu yidhi waxaan doonaan samaynaya cisbitaalada wax sharciga loo soo dejiyey ee baraafitka ah bal warkaase intaasaynu joognay weli xeer sharci nabadgelyada khuseeya oo wasaaradda daakhil uu samaysay maaragta maalin kasta qof baa laga xidhayaa calan soomaaliya sita somaliland meel kaga dhacay wax lagu xukmaa la waaya bal wasaaradda ganacsigu sharci regulation baa aanu sharigeena xadidiya baraafitka muliga ma soo saarta ummad aan sharci samayn karayn oon regulation samayn karayn qaran meel iskalis meeli deg warshaddeena sibirku oo adduunka ugu sibir fiicneed dekadii tahay olimigeemiskaynu ka iimin lahayn sibirkeena meelaha samayn dambasbalay nooga keenaa dirdhabe yacni shar warshad baynu ku samayn karin weyne ku heshin weyne xunba weynaan ku heshin weyne biyaheedii horta waxa weeye dadka waxa mideeya sharci iyo hoggaan laakiin hoggaanku hadduu labadii la dagaalamayo midayntiina dadka kala samaynayo dee ummaddu ummad noqon mayso reeray noqonaysa maantana quluubtii baa kala tagtay riximkii baa kala tegey dadka isku abtiga ahaa ayaa qabiil kala noqday inaabtayaashii habarwadaagtii halkaasaa maanta la maray waxaa maqashaanoo leh mashruucan wado musabix waa burburka somalilan micnima anaa burburinaya laakiin waa habkii ku burburisay bal muuse waxaa weydiisaa miliyahow wuxuu yidhi gaalada wuxuu ku leeyahay sharci baan ilaalinayaaye bal sharcigaa u ilaalinaya annagaba ku ixtiraaminaya intuu soo fadhiisa ha sheego sharcigaa odhanaya jiilbi kastaba ha furto urur jiilbi kastaaba bal in carooradu urur furto ya reer guuleed hadday u footeeyeen kuwa kale maxay ugu footeen yahayn dadka waxay u footeen jireen waa asxaabta nimankay sharaxayaana deegaankooda marka aan xusbiga tartamiya labaya tobankii gabiil maxay ugu footaysay xildhibaanada u footeynaysay berbera maxay ugu footaysay xildhibaanada bal markuu reerba furto mid jilib kastaba jilibka laga badanaya waayo badanaya waa dhacday horta markaan leeyahay burburku waa wax la ku burburaya waxaan kaloo leeyahay burburku waa lagu burburaya hadday qayb soomaaliya diiddo oo jira annaga doorashahaas ururud ayagay ka dhici maayaan miynu tagnay buuhoodle maxaanu tegi weyne buuhoodle somaliland ma ogola sanaagta bari maynu tagnay iminka garow waa deegaankii bariga sanaag iyo soolka koonfureed intaaynu gaadhin diiwaangelin ka samaysatay ka samaynayso maabkooda ku dartay yani waxa weeye intii aan somaliland salkaynu ku fadhinay hadduu kala burburo salkaynu ku fadhinay hadduu muuse kala burburiyo kala jeediyo may somalilan nabadgelya ku jiris anugu waxu ma hayso waxba burburinaye laakiin tallaabadu wada muuse ee bilaa sharciga ah ee uu markii loo tagan leeyahay reerba i eryaniya bareerka eryaniya waayo manaa reera haddaan reera imaankahiyo garxij iyo sacad muuse labaa say dhale sacad muuse maxuu iiga fuurteeyay abtayaa shan jeer bay dhaleen mantolaa idhaaho anu waxaan ayaa somaliland baan lahaa waxa weeye waxaan la wadaa waxa weeye waa mustaqbalkiinii annaga waxaan ugu waajibay inaanu idiin dhisno foundation wanaagsan oo mudane state ah oo sharci ku shaqaynaysa dowladnimadii ayaynu gelina sharcigeedii guurteedayna meeday guurteena ayaa yidhi ha isdhaxasho ayaa yidhi guurteenu ha isdhaxasho bal ayaa yidhi guurteedayna ha loo kordhiyo bal waxaan idiin sheegayaa halkii dowladnimadu maraysee bal guurtideyna ninkii u weynaayee guurta inoo hayay sharcigii qaraarkuu soo saaray aadan xaajaale iyo maxkamaddu ee layidhi dowlasa toosa u arka oo qalad ahayn ayaa haddana la sharciyeeyey baarlamaanku sharciyeeyey ninkii u weynaa ee maanta fadhiyey halkii sheekh ibraahim cabdiwaraabe sheekh muuse goodaad raggii rag ahaa alaabtuu soo tuuray maantana tallaabadu inoo geeyey waxa weye isdila leanno caruurka ma joogta meesha xil damba ugu haray ma jiro wax alle waxyeerinaya horta ma jirto marka waxaan leeyahay dhallinyaroy yaan mustaqbalkiina mustaqbalkiina lagu ciyaarin anugu waxaan leeyahay waar sharciga ilaali muusow waar sharciga ilaali waare waxaan ad soo saartee ad tiri reero mid furta jilibjilib u furta jilibjilib u furta dee waa wax suurtago adduunkana kama dhacdo sharcigeenna uma yaalo war dalka haynaga dumin war sharciga ilaa maceebba intaanu idhaa waa intaa war shisheeyihiin maanta hadday nagu dhufato garowe maanta qaar baa jira aan kala saarayn dalka iyo muuse ciidamadiina waa laga qaadan yidhahan muuse ku socdaa u sii daaya inan waxaan cudurkani hadduu fido qabiilkii iyo nabcaashaha muuse dadkii maan kala saanan nabcaashaha muuse iyo qaladka muuse iyo iyo somaliland jiritaankeeda sharcigii waan ka tagnay ilaahay kaynu qorno ilaalin mayno kii aynu ku caanamaale dadkeenoo diini soo gaadhin ayaa haddana siday dadka u kala saari jireen ta diinta waafaqsanahayd oo cadaalad war hebelow waad qaldintay joog maanta haddaynu maanta lanaga laayay muuse qof kastoo leeyahay wuuna diiday oo gaalile wuuna diiday oo culimmada wuuna diiday oo guddoomiyaasha wuuna diiday oo anugu leen wuuna diiday haddii waan odhan karin war war qaldanta dadka naga burburin dama uma jirtaan makaan nahay waxaan leeyahay sawir somaliland qalad buu wadaa muuse halkaa soo fadhiisto sharciga ha ilaaliyo yaanu soddon iyo soddon sano iyo toban sano dagaalaminay yaanu dhexdabkeena burburin anugu qaran inaan noqono aan ku imi qaran haddaan diidii qaran haddaan dooyo kurse maalintii riyaale hargeysa u footaysay anugu nin reer hargeysa siiraan ay iga badiyeen riyaaleed ayaan damcana iska tago waan something strong laba nin baa qabto meejoog haddii kale markii kalena marka ciro ay iga badiyeen iyo muuse ayaan xanaaqil iska tegay haddaan kursi doonayo tiol ay boobay ayaan haddana markii wadana sameeyey rabshadaha aan war u marka horta waxa halka marina waa halkaa yaana isku qaldin aniga iyo muuse ilaahay aan jiraysa waanu kala yaqaana dee haddaan qabyaadin jiidaneen waana keen muuse intaa uu dalka joogay intaa qaaxa joogay qofka ii yimaada le muuse waxaasuu maalin khayra sameeyey sharad baan sii hay ii yimaado absol la heli maayo intaasn dhisini dalka muuse intaas cigaal buu la dagaalamay riyaaluu la dagaalamay siiraanyu la dagaalamay anu intaasoo ma waa jooga war ka daaya markiis qabsaanba markaa muuse wuu gardanaya haddaynu qaban weyno dee somaliland buu naga sahaynaya dadka dad wada dhasheen nahay meel baan wada degan nahay isku afbaynu nahay ilaa ka jooga maqaada laas qoray ilaa ka saylac jooga dad isku midaynu nahay ilaahna miyayna wada dejiyey ka iswada guursaday iskuula jaada wada galay qabyaalada iska dalay qabyaaladu waa drug qofka qabyaalada waa qof sakhraansan laba drug baynu hadda haysanaa maanguuliyii qabyaaladaheed iyo iyo qaadkoo isna maanguuriya qaadka waa adduunka waa laga mamnuucay adduunka waa laga mamnuucay innagana dee maankuba inoo iman maayo ilaa dhidhidhidhida soo baxay moogta markaas dadku biirsadaaba waynu ka tashanna insha allahu tacaala mustaqbal fiican baan idiin rajeynaya insha allah ilaahay dalkeena dal loo soo haajiro oo aan laga tarxinin ilaaha ka yeelo subxana wa tacaala
guud ahaan caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadi dalsana magaalada muqdisho waanagintaa barnaamijkan heysiinaa kulan doona sidaasi nabadgelyo